Tooreey Safartuun Cabdikariin oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ugu baaqday bulshada gaar ahaan hooyooyinka Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan halista cudurka Burooyinka. Burooyinka ayaa ku imaan kara qabow iyo kuleel waxaana astaamaha lagu garto ka mid ah qufac badan iyo qandho iyadoo ay u badan tahay carruurta. Sababo la xiriira difaaca jirka oo yar. Tooreey Safartuun Cabdikariin ayaa ka waramaysa astaamaha cudurkan sida looga hortago iyo saameyntiisa.
Number kow maamada cunug waxay ka caawinaysaa inay ku dhahdo cunugii qufac tiro badan uu leeyahay qandho saaran oon maanta dhan aan ka degaynin adiga xitaa aad dareemi kartid marka aa kacbartid cunuga gareedkiisa uu noqonayo soddon sagaal soddon sideed ilaa footiga uu gaari karo waxaa kuula imaanayso markii cunuga hadduu safiir uu yahay inuu noqdo markii camal oo maamada seexi aa dhahdo sariirta ay saarto oo dharkii ay ka qaado aa arki karto just in drawin xabadkiisii tetoskoobka markii aa qaadatid oo feerihiisi aa dhegaysatidna aa arki kartid maqalka markaad maqlaysid aa dhegeysanaysid wiising feerihiiyo shanqar soo saarayo ama creptation oo sameynayo qararac qararac qararac cunuga feerihiisi ay ka dhehayso markaasna waxaa ka jira infectionkii calaamadihii waxaa maqlaysaa dhawaaqiisa aa maqlaysaa shanqartii feerihii ka jira infectionkiisii waxaa jiro waxyaabo kooskareeyo burkiitada burkiitada waxaa kooskareeya mostly saddex isteebood waxaa kooskareeya saddex isteeb lamber kow bacteria iyo virus iyo infection fungi infection bacteri markii la dhahaa laba bacteria uga caansan oo streptococcus pneumonia la dhahayo iyo bacteria kaloo loo yaqaano haj influenza oo labadaas bacteriaase kooskareyso midka saddexaad midka labaad oo steebka labaad ahna virus waayo viruskana waxaa loo yaqaana centrical virus midka saddexaad eena waxaa loo yaqaanaa oo afraad oo funga infectiona loo yaqaanaa treatmentigeeda way isku xiran yihiin risk factorku isku xiran yihiin risk factorka dadka khatarta kaga jiro markaas waxaa lisid aad treatmentiga uga imaanaysaa cunuga immuunkiisii oo hooseeyey waa in difaaca jirkiisii cunugii cunto la siiyo exclusive breast feeding feeding fiican loo sameeyo si malnutritionkiina meesha uga baxo immune systemkiina uu meesha uga baxo waxaa kaloo markaas kadib waxaa u imaanaysaa cunugii inaad siisid daawo aad siisid haddou less than six point uu yahay sayrab camal inaad ku manage garaysid oo imugshirin sayrab iyo waxaas aad siisid haddii uu ka wen yahayna haddii uu qaadan karo ana antibiotic kalenta aad siisid sida saftraxon iyo disiphin iyo anshain inaad siisid waxaa looga hortagi karaa cunugii exclusive breast feeding feeding fiican in loo sameeyo hadduu less than six months ka yaryahay feedingkiisii in lagu dadaalo oo maamadii cunugii intii ama afka siin lahayd ama caano siin lahayd ama anshiin aa siin lahayd maamadii in la siiyo oo feedingkii laga hagaajiyo abaf haddii uu yahay less than oo grade six months hadduu ka wen yahayna la siiyo adequate complementary systemkii in la siiyo waxaa kaloo la siin karaa ilmihii talaal in loo sameeyo la talaalo aanisheen cuduradii yariiska ahaay oo ku dhaci lahay cunugaas haddii lacal ay ku dhacaan xitaa si ay sardhaban ugu noqoto haddii uu jiro hajv haddii uu jiro ilmihii vaccination loo sameeyo talaal laga siiyo difaacoodiina loola xaliyo caqabadaha ay keeni karto waxaa waayo cunugii naqaskii ku dhiga dartiis inuu u dhinto inaysan babihii biyo ay ka galaan iyo inaysan babihii cunugii infectionka dartiis ay malax ka gasho intaas ayay caqabad ahaan ku keeni kartaa baaq la soo jeedinayo waxay tahay maamada soomaaliyeed lamber kow maamada cun ilmaha markii ay dhalayso inay ku dhasho hosbitaal inay ku dhasho goob caafimaad waa inay ku dhashaa waa in ay meelmeelmaha oo meelaha t b eda ayna ku dhalin cunugii oo kusoo dhashay t b a waxaa la dhahaa maamooyinka umar saxaafadeedka ah ayada ku dhalin xitaa cunugii haddii asoo markaas naqasku ku dhegan yahay la dhalo ma la helayo wax caawinaad oo oxygen waxba lagama helaayo lagama helaayo waxa loo yaqaano oxygen lagama helaayo xabkii cunug ku jira lagama soo saari karo maamada xitaa waxaa laga yaabaa biliidin inay ku imaato dhiigbax ku imaado ay meesha ku dhimato cunuga markii loo soo noqdo tallaalaa jiro ilmaha isbitaalada ku dhashay tallaalay helayaan waxay helayaan caafimaad oo keer ay helayaan waxay kala helayaan oxygenkaasay helayaan haddii cunuga isbitaalka uu ku dhasho oxygenkii laga hagaajiyo oo ilaah la siiyo waxyaabihii kaleento oxygenkiisana uu qaato daawooyinkiisana uu qaato feedinkii maamada lagu soo wacyigeliyo maamada caafimaad qabkeeda uu okeeyahay intaasaa loogu wacyigelinayaa maamo kasta oo dhalayso waqti dhalitaanka ay ku jirto waa inay marka ilmaha uurka ku wadane ay dhakhtarkii la xiriirto haddii ay dhashane hosbitaal ay ku dhasho ilmaha oo istaaf dhakhtarka markii la xiriirayso maamada la xiriirayso wuxuu ka saaciidayaa ilmaha biyaha ku jiro siday yihiin cunug ilmihii caloosha markay ku jireen biyihii ay ku jireen ow yaraay oo asigaba kolka horeba asfaksiye ahayo oxygenkiis eber ahay haddii uu bannaanka imaado haddana t b a kusii dhasho waa risk factorka ugu badan ee ilmaha ku dhintaan waayo maamo kasta oo dhalayso waa ina hosbitaal ku dhashaa si ay kaar fiican u hesho intaasoo ku wacyigelin lahaa ummadda soomaaliya